maamulka degmada gaalkacyo oo ay weheliyaan xildhibaanada golaha deegaanka degmada ganacsato iyo dhaqaatiir ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha wadada ee isbitaalka shifo wadadan oo cabirkeedu dhan yahay mitir ah ayaa ah wadda halbowlo u ah isla markaasina muhiim u ah dadweynaha iyada oo dhismaheeda lagu fulinayo iskutashi oo ka imaanaya dowladda hoose iyo ganacsatada deegaanka maamulka degmada gaalkacayo maxamed cabdirasaaq ayaa ka hadlay sida ay uga go-an tahay sida uu uga shaqayn lahaa horumarinta adeegyada bulshada kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhismaha wadooyinka laamiga ah waxaa farxad runtii noo ah inaanu qabsanno xafladan aanu ku dhagax dhigayno waddada halbowlaha ah ee shifa hosbital waddadan cabirkeedu waxa weeye laba boqol iyo konton iyo toddoba mitir weyn waa waddo runtii halbowle ah oo dhammaan dadka reer gaalkaceel runtii muhiim u ah waxa ay ku taallaa isbitaalladii waaweynaa isbitaalka weynaa gaar ahaan qaybta t b-da iyo isbitaalka shifo sbeshaalista hosbital oo runtii ah isbitaal weyn oo runtii adeegyo kala duwan runtii bixiya inaannu maanta aanu dhagax dhigno oo waddadan fayskeeda koowaad la dhagax dhigo ilaahay ka sokow waxaan runtii u mahad celinayaa ganacsatada gaar ahaan doctor cabdijaamac iyo doctor caynshe oo ah dhaqaalaha halkan ku baxaya xooggooda runtii bixiyey ilaahay waxaan uga baryayaa miisaankooda xasanaadka inuu u saaro ajar iyo xasanaadna allaha ka siiyo aad iyo aad baa ka degme ahaan runtii uga mahad celinaynaa qaybta kalena runtii waxaa ku daray oo kontribuushonka bixiyey dowladda hoose waxaan rabnaa runtii inaannu magaalada gaalkacyo dhammaanteed inaannu waddooyin ka dhigno caqabadda ugu badan oo runtii gaalkacyo ka jidhaa waa xagga waddooyinka laakiin hadda runtii runtii waxaa noo socda waddooyin waddooyin runtii qurux badan ayaa noo dhismay kuwo kalena runtii waxaan rabnaa inaanu insha allahu ilaahay idinkii ay noo dhismaan middani waxa ay ka mid tahay waddooyinka ay isku tashiga lagu dhisay oo bulshada iyo dowladda ah runtii aad baan u dhiirigelinayaa waxaan rajaynayaa maalmahan soo socdan hadduu alla idmo inaanu waddooyin kale aan dhagax dhigno oo xooggoodu ay qaybtooda ay bixiyeen bulshada reer gaalkacyood aad iyo aad baa runtii u mahadsan tihiin waxaan rabnaa insha allahu waddadan marka ay dhammaato inaannu aragno isbeddelka la taaban karo hadda maanta waxaanu u joognaa dhagaxdhiggeedii koowaad weeye carakaawadahaa marka ay dhammaato insha allahu fayskeeda labaad ee laamiga ahna insha allahu dib baannu u soo dhigi doonnaa hadduu allaydmo marka arrintaas waxaan rabaa insha allahu dadka reer gaalkacyo inay ku baraarugaan waddooyinka la dhisay inaanay ilaaliyaan kuwa noo dhismi doonaa inay runtii qayb ka qaataan gacmo wada jir ayaa runtii lagu hormariyaa gaalkacyo maanta waxay u baahan tahay dad damiir leh oo runtii u naxaya oo waxa ay jeebkooda ku hayaan runtii huraya ayay u baahan tahay ka dowlad hoose ahaan intii tabartaya runtii waa dadaalaynaa laakiin waxaannu ku xisaabtamayna waa bulshadeenna hadduu alla idmo waxaan rajaynaynaa wakhti kooban ilaahay idinkii magaaladan runtii inay isbeddesho muuqaalkeeda iyo muunaddeedana wax weyn runtii ay ka muuqato